aroortuu bandhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington duqa magaalada minneabolis bet harges ayaa qoraal ay arbacadii shalay ka shaacisay barta ay ku leedahay facebooka ku sheegtay in bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada minneabolis aysan mas-uul ka ahayn dib la sheegay in uu askari soomaali maraykana uu sabtidii u geystay haweeney caddaan ah oo aanan hubaysnayn qoraalka duqa magaalada minneabolis iyo aragtida soomaalida ku nool magaalada minneabolis ay ka qabaan arrintan waxaa warbixin ka soo diray wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade duqa magaalada minneabolis betsy hajis ayaa qoraalkeeda facebooka ku sheegtay in dilka justin dimond uu ahaa mid qaracan leh oo qof walba uu ka murugooday waxay carabka ku adkaysay in maxamed nuur uu ahaa sarkaal si wanaagsan u tababaran oo ka tirsan waaxda booliiska ee minneabolis iyadoo intaasi raacisa in maxamed aanan loola dhaqmi doonin si ka duwan sida saraakiisha kale loola dhaqmo iyadoo la hadlaysay bulshooyinka ku dhaqan magaalada minneabolis oo ay soomaaliduna ka mid tahay ayay betsy hajis sheegtay in dhimashada justin ay masiibo ku tahay magaalada balse aysan u dulqaadan karin in masiibadaasi loo bedelo cunsuriyad faquuq iyo islaam nacayb duqa magaalada minneabolis waxay cadaalad darro iyo wax lala yaabo ku tilmaantay in ficil uu hal qof geystay loo qabsado bulshada dhammaanteed waxay intaasi raacisay in minneabolis aysan u dulqaadan doonin arrintaasi betsy hajis waxay ugu laabqaboojisay dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ka soo jeeda bariga afrika ee ku nool magaalada in ay yihiin dad mudnaan iyo qadarin ku leh magaalada minneabolis waxaa kale oo ay sheegtay inay taageerayso oo ay garab taagan tahay soomaalida ugu dambayntiina waxay ugu baaqday dadka soomaalida ah ee deggan magaalada minneabolis in haddii ay la kulmaan wax cunsuriyad ah ay dacwad ka soo gudbiyaan dhinaca kalena jaaliyadda soomaalida ayaa soo dhoweeyey hadalka duqa magaalada waxayna walaac ka muujiyeen qaabkay warbaahinta gobolku u tabinayso dilka haweenayda oo ay sheegeen inay u ekaysiinayaan dil uu qof soomaaliya oo shibil ahi u geystay haweenay caddaana halkii ay noqon lahayd sarkaal ka tirsan booliiska oo qof shibil ah dilay haddaba qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed oo ay v o edu kula kulantay magaalada minneabolis ayaa aragtidooda nala wadaagay
magacaygu waa bashiir dhoore run ahaantii warbixinta ay facebooka kusoo qortay maayarka magaalada minneapolis betsy hodges wuxuu ahaay warbixin positive ah oo ku saabsan communityga soomaalida sida ay micnaha utixgelinayso qaybta ay ka qaataan dadka ku nool magaalada ee ayadu madaxda u tahay minneapolis marka la fiiriyana saddex qayb ayay hadalkeeda ukala qaaday qaybta hore oo ah in maxamed nuur uu yahay qof nin boolis ah oo micnaha uusan matelin dadka soomaalida magaciisana aan lagu daabi karin run ahaantii waxaan aad wax looga xumaada ah in warbaahinta maraykanku ay ku dhiiradaan in arrintan ay ay ka dhigaan arrin ay soomaalida ugeysatay ninkaas boolis oo ahay wuxuu ka tirsan yahay minneapolis police department qof kasta oo soomaali ah oo la weydiiyey arrimahaas oo kalena waxaa habboon in uu ku hagaajiyo ama uu u sheego inay la hadlaan garyaqaankiisa ama lawyerkiisa ama ay sidoo kale raadiyaan minneapolis police department inay la xiriiraan magacaygu waa cabdirasaaq biixi waxaan ka mid ahay dadka communitiga u adeega waagu markuu baryay waxaan ku berinay in meel walba ay ku qoran tahay fariimo nacayb ah iyo ay aada usoo saa-ideen kabacdina markaanu midiyahan raba inaan ina wareystaan aan la hadalnay waxaanu weydiinay ninkani ma soomaali communitigu matalaa oo u shaqaynayey mise wuxuu ahaa nin u shaqaynaya magaalada oo dhan oo ka mid ah ciidankeeda ammaanka ee booliiska ah sarkaal ciidan buu ahaa bay yidhaahdeen haddaba waay aad soomaalida u saaraysaan maadaama kuwii ka horeeyey oo midab kasta leh markay wax dilaan aan communitigooda loo aadi jirin fadeexantaas xagga midiah nooga timid waxaa kaloo la yaab leh ururka isku tagga ee booliiska oo sharcigiisu yahay in uu marka ninka booliiska ahi dambi galo minneapolis ururka isku tagga ah ee booliisku inuu hadiiba hadlo oo soo saaro qoraal uu difaaco askarigooda waa dhaqan booliisku leeyahay oo sharciyaysan oo ay ku heshiiyeen tan waxa lala yaaban yahay ilaa iyo hadeer maanta ah ururkaasi ma hadlin mana difaacin wiilkii wiilkii booliiska ahaa ee maraykanka ahaa oo dib loogu bedelay sheekadu inay tahay soomaali oo dhan inay xun tahay waana arrin aada loola yaabo sheekadaanna waa sheeko hadda bilaabatay muddayna soconaysaa waxayna keeni lahaan doontaa waxyaalo badan oo lala yaabo axmed yuusuf carab baa layidhaha wallaahi waa dareen mucjisale weeye arrin mucjisale weeye soo korodhay shaqadu waa shaqo bilays haddii ninkan wax geystay bilays buu ka geystay biliiskuna ka tirsan yahay laakiin waxaa moodaa warbaahintii inay u bedelayaan reereynayaan oo u bedelayaan communitiga soomaalida iyadoo aanay hore u dhici jirin wixii biliisku geysto biliiska uun ay ka warrami jireen hadduu weliba cad yahayna dadka caddaanka ahi ay u soo bixi jireen oo inta iyagu ay la dadaali jireen oo iyagu ay usoo bixi jireen u halgami jireen arrinta tan waxaad moodaa biliiskii oo aan xog badan ka bixinin inay miidiyihii ay u leexinayaan dhinaca soomaalida hay-adaha damibaarista ayaa weli baaraya waxaa keenay in maxamed nuur uu toogto justin diamond ilaa iyo haddana waa uu ka gaabsaday inuu wax war ah siiyo damibaarayaasha kiiskan gacanta ku haya maxamuud mascade v o a minnesota